بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف وعشركي لغتن يا شناد كتابك التذهيب في أدلة متن الغاية والتغريب kitaablbeyc baan kusoo jirnay faasilun haadaa faasilun weeye waa mid wax kala saara waalmutabaayicaani labada wax kala beecsanaya bilkhiyaari mutalabisaani bilkhiyaari khiyaar bay ku maran yihiin khiyaar ayay ku laran yihiin khiyaarkaas waa maa lam yatafaraqoo intaysan kala tegin intay wada joogaan khiyaar bay leeyihin khiyaarulmajlis baa la yidhaahdaa herad baa soo gashay alaab baa ka gadat qof baa u timid gaari baa ka gadat ama shay kaleba intaa wada joogtaan labada wax kala gadatay khiyaar bay leeyihin warana waa ka noqda beecii in la fasakho khiyaar bay u leeyihin in sidiisa lagu socodsiiyena khiyaar bay u leeyihin kii alaabta lahaa baa dhig ka bixi kara kii kale oo gadanaya baa ka bixi kara hadday doonaana waa diisan karaa bilkhiyaari mutalabisaani bilkhiyaari bay ku leran yihiin maa lam yatafaraqaa inta aysan kala tegin muddata muddata cadami tafaruqihimaa inta ay muddada aysan kala tegin waaye khiyaarulmajlis haddii mar la kala tago bes weeyaan oo jirkoodii la kala dhaqaaqaan oo meesha ay ka kala tagaan halkaas ku dhammaanaya ama ay dhahaan waxaan go-aansanay beeci in sidaan uu ku socdo qofna kama bixi karo haddii midkood go-aansado midka kale waligay sow khiyaar buu leeyahy kaas go-aansadana xaqiisi waa dhaca kama bixi karo rawa lbukhaariyu wa muslimu can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yihi almutabaayicaani labada wax kala beecsaday bilkhiyaa kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida bilkhiyaari buu ku laran yahay ama ku dheehan yahay ama ku sugan yahay khiyaar buu ugu sugan yahay calaa saaxibi saaxiibkiisa kale maa lam yatafaraqa intaysan kala tegin ilaa beyca alkhiyaar waay beeca kaloo dee qofku haddii saddex maalmood iyo la shardisto iyo iyadoo waa bee waa khiyaar isna la yaqaano waay khiyaaru shardi baa la yihahdaa kaas labadaa qolo waa sidaas bilkhiyaari lahu waxaa u bannaan weeye macnuhu an yafsakha alcaqda caqdiga inuu fasakho wayarudda albeyca beycana celiyo maa lam yatafaraqa intaysan kala tegin maa lam yuqaadir axaduhumaa majlis alcaqdi midkood intuusan ka tegin meeshii caqdigu ka dhacay fain qaadara axaduhumaa midkood hadduu ka tago oo meeshii laasimalcaqdu caqdigii baa laasimaya markaas beyca alkhiyaar ilaa beyca alkhiyaarkaas waxaa weeye haddii labadood isla doortaan beyca in sidaa lagu socodsiiyo waa soconaya waxa weye an yaquula axaduhumaa lilaakhari midkood midka kale inuu yiraahdo waaye ikhtari alcaqda caqdiga dooro aw ilfaska waaye sidaa wey waayahay fain ikhtaara axadahumaa midkood hadduu doorto lazima waa laazimaya kow doortay walahumaa labadoodii waxaa u bannaan waa mutabaayicaynki labadoodaba ama midkood xataa waa u bannaanta an yashtaridaa inay shardistaan alkhiyaara khiyaar ilaa alaaati ayaamin ilaa saddex maalmood kii hore khiyaarulmajlis baa la yihahdaa laba qof hadday wax kala gataan waxaa kaloo bannaan inay yidhaahdaan ilaa saddex maalmood baan khiyaar leenaha shardi inoo ah waxaan iska soo fiirinayaa aniga waa iska soo hubinayaa lacagta waa iska soo tirinayaa waa iska soo baarayaa ha gaariga waa iska tijaabinayaa waxaan iyo wixii la mid ah waayahay ilaa saddex maalmood laakiin bes lagama badinayo rawa الbخاariيu وmسلم عan cabdاللahi بn cmر radي الlه canهuma أna rajuلa ninbaa dakara للنabiyi slى الlaه عalيه وsلم nebiga wuxuu u sheegay nin anahu isaga yukhdacu in la khadeeco la dago fi lbuyuuci beecyaasha mar kastoo aan waxgato wuxuu yihi waa layla gaaraa nebi allo waa lay dagaa waa la idagaa waa layga wadaa markas faqaala nabi wuxuu yidhi idaa baayacta markaa baayactamis oo bectamis faqul waxaa dhahdaa qofkaa la beectantay laa khilaabata khayaano ma jidho ha taasaa inoo xidha haddaa haddaba khayaano samaysid shardi ma xirta waaya wacinda wuxuu yidhi wacinda albayhaqiy biisnaadin xasanin uma anta adigu baa layidhi niyaho bilkhiyaari baa ku suganta fii kulli silcatin badeeca kasoo ibtactaha aa beecsatay aa gadatay macnaha halaaa layaalin saddex maalmood saddex beri waaya saddex maalmood iyo saddexda hamewey waaya baayacta waxaa weeyaan bicta aa beecsatay aw ishtarayta aa gaday ama gadatay laa khilaabatana laa hisha walaa khidaaca khadaaco iyo hishi iyo khayaano ma jidho xoogaha ninka malaha madaxa iyo wax kaga dhaceeno marka ereyga laftiisa loo sheegay wuu dhihi jiray laakiin xoogaa karidda erey inuu sidii loogu yiri u dhaho baa xoogaa si kale u dhihi jiray marka bes mar hadduu sidaa yidhaahdo laa khilaabat ciddii la gaadho oo markaas wax u hoosgelisa wuxuu leeyahay khiyaar saddex beriya taasna intaa weeyaan khiyaarkaasi waxaa la yidhaahdaa waa anwaacda khiyaarada soo gala beecoo caqdigaana laga xisaabinayaa ee markay labada qof ka wax kala gateen oo kala tageen laga tirin maayee caqdigu markuu dhacay baa laga xisaabinayaa shaygaas waa inuu yahay shay aan fasaadeyn muddadaas iyada ah waa inuusan fasaaday waidaa wujida markii la helo bilmabiici mabiicdii mabiic waa shayga la kala gatay caybun ceeb haddii laga helo falilmushtari kii gatay waxaa u bannaan radduhu inuu iska noqo iska celiyo shay baa la kala gatay ninkii shayga gatay ceeb baa kaga soo baxday waay khiyaarulcayb baa la dhaha kan khiyaarulcaybi khiyaarulcayb ceeb baa soo baxday wax ceebaysan baa laga gada marka awalna looguma sheegin ceebta kuma ogeyn ceebtaan intay la kala gadan ka hor baa shaygu lahaa waaya ciqibihii baa nusqaamaya macayntii baa nusqaamaysa ceeb baa soo baxday falilmushtari raddu mushtari waxaa u bannaan isaga laftiisa ama wakiilkiisa ama muwakilkiisa ama weligiisa ama waaridkiisa ama wasigiisa ya ciddii laga gaday shaygaa lagu celiyo lafti qofkii laga gaday laftiisa ama wakiilkiisa ama muwakilkiisa ama weligiisa ama waaridkiisa ama wasiga ama xaakimka kuwaasaa lagu celinaya waayo weliba wuxuu dhahayaa qofkaan ogaada markhaanti ka noqdo inaan shaygaan sii wado oo ceebbi ku soo baxday sidaas buu leeyahay waa iska celinaya deg degna waa inuu celiyo sheeg salaad iyo hadduu ku jiro iskaasa tukan kara waa tukan waa cuno waa cuni karaa suli waa geli karaa waa caadi laakiin waa inuu deg deg u celiyo laakiin qofka aan deg dega cilmigeeda aqoon iska jaahilka ah ya hadduu doono jaahil culimada la joogi jira ha ahaado ilaa waa masalo ka qarsoomi ka dhah dadke xududaar buu iska leeyahay baa lagu leeyahay waay markaa waa iska celinayaa qofkaas deg deg waa maxay orod lama laha caadi u soco laakiin shayga iska celi weeyaan masaladaasna halkaasaa la dhigay ceebtaa kusoo baxday baa loo ceshi walaa yajuusu ma bannaana baycu famarati miro gadidood miro beecintood miro yaa muطlaqanba baycu hamara miro beecintood ma banaana muطlaqanba waa maxay iyadoo la iska idlaaqay can shardi lqabci ka idlaaqan goyn mirahaan waa kaa gaday waa shardi inaad goysid lama dhihin miraha qofkii laga gada miruhuna geedka waxa weeyaan geedkii lalama gadin miraha keliyaa lagaa gaday baa la yidhi mirahan baa lagaa gada marka ma bannaana waxay ka dhigan tahay ma ansaxayso ilaa mirahaani waxa weeyaan waxaa la rabay inay xoog yeeshaan haddii miraha iyo geedka la isku gadayo dhib ma lahaateen waayo marka muطlaqan can shardi lqadci goyn iyadoo aan la shardin in miro laga gado haddii la yidhaahdo geedka mirihiba waa laga- qofka laga gado wixiisi isagaa isla leh taasi dhibkama jireen mirahii jarna lagu shardin mayo markaa qofka wixiisa isagaa leh waaye muطlaqan marka mirahan haddii qadci la shardiyo mirahan ge- waa kaa gaday laakiin hadda geedka ka jiro waa oke waa sax waaye mirahaas marka weeye kuwa la diidaya ilaa bacda buduwi salaaxihaa suubanaanteedu intay daahirtay dabadeed mooyaane miraha suubanaantoodu ilaa ay muuqato curdanka ka baxaan gahir gahirka ka baxaan gahir mataqaan miruhu adkaadaan markaas ilaa laga gaaraya inay adkaadaan lama beecin karo haddaan la dhahayn hadda gooso ama geedkii lagu gadayn ilaa miro curdan curdana waxaa dhici karta qofka maxaa ka gaday inay aafo ku timaado oo xumaadaan mirihi oo hallaabaan marka miruhu markii ay suubanaadaan kuwa midab kale waa inay midab yeeshaan kuwa adkaada waa inay adkaadaan kuwaba sibay noqdaan ma og tahay kuwaba siday noqon lahaayeen waa inay noqdaan haddii miruhu suubanaantooda daahirtoo miro fiican oo hagaagin noqdaanna dee iyagu waa caadi dhib ma laha mirahaasina waa kuwaas wuxuu ka qabtay rawa lbukhaariyu wa muslimu ayaa wariyey can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam nahaa nebigu waa diiday can bayci himaari miro gadidood xataa yabduwa salaaxuhaa salaaxoodu ilaa uu ka muuqanayo nahal baa'ica walmubtaaca nebigu waa ka reebay kan wax baa'ica wax gadaya iyo walmubtaaca kan wax gadanaya labada waa loo diiday xadiid baan kasoo badnamiya waxa weeye sharxi baana qaban falilmushtari radduhu markuu yidhi oynu taa soo qabanay baa waxaa ku xigay rawa lbukhaariyu wa muslimu soo ma can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal اllahu alay wasalam qaal nabigu wuxuu yihi laa tusaru libila argeela ha gaaxinina iyo walghanama ariga xoolaha inta gaaxisaan suuqa ha keeninin iyagoo caana la liicliicaya maxaa yeelay faman ibtaacaha qofkii sidaa ku gata bacdu intaa dabadeed oo u qaba neefka caana laho fiican oo inta mooda sidaa ku qaata fa innahu hadhow markuu arko neefku inuu sidii moodaya ahayn bikhayri nadarayni laba eegmo tii u khayroon buu qaadanayaa ku sugan yahay bacda an yaxtalibha intuu lisay waa lisay waa ogaaday caano damboo badan inaysan ka soo dhacayn laba khiyaar buu leeyahay ti u roon in shaa hadduu doono amsaka sidoo ku haysan wa in shaa hadduu doonana raddahaa neefkii waa celin wa saaca tamrin hal saac oo timirana waa ku darayaa waa waxyaalaha sharcigu qariray oo go-aamiyey weligeed lagama badin karo kun sano iyo ka badan baa laga joogaa marka xadiidka nabiga noo sheegay calayh salatu salaam saac timira unbaa lagu darayaa bis ay badala ma akhadahu saacu xaggee ka socdaa wixii uu qaato min alxaliibi caanaha ah bedelkeedii saac timiruu celinaya neefkiina waa celinaya laa tusaru waxa weeyaan laa waa laa tatruk ha ka tegin waaye ayaaman ama laa tutraku lagama tago ayaaman biduuni xalbin lisid la-aan maalmo liiskama daayo neefka si dadka loogu dago warubamaa waxaa la arkaa rubidat akhlaafuhaa naasaheeda in la xiro si aan ilmo u nuugino iyadu isku nuugino naasaha in la xiraa dhacda xataa yijtamica labanu ilaa caanuhu kusoo ururaan fii darciha candhadeeda wayuuhamu la moodo annaha iyadu kahiiratu laban mid caano badan inay tahay waayo dadka loo hoosgelinayaa madi ah ibtaacaha qofkii gata bacdu waa maxay ishtaraaha bacda tasriyatiha soo gaaxin dabadeed qofkii gata khayaanadiina ogaaday inuu celiya u banaan haduu doonana waa haysan walahu waxaa kaloo u banaan an yaruddaha inuu celiyo xataa qabla alxalb lisid ka hor in calima bitasriyati gaaxinta hadduu ogaaday neefkan xog buu helay xali neefka waa lagu soo gaxsh iska jir walaa u sheegtay isagoo aan maalinoo gadanba hadduu doono iska celin karaa Aa, isagoo gatay laakiin aan lisin bow iska celin karaa wahaadaa daliilu hubuuti khiyaari raddi raddiga khiyaarkiisa sugnaanshihiisa daliilkeedi wey bil caybi lagu radinayo ceeb hadduu sheegu yeesho in laiska naqi karo laiska celin karo wey xadiidka horena waa midkaan lahayn nahal baacee wal mubtaaco isaga waaba akrinayba oo miraha waaba soo qaadan xataa yabduwa salaaxuhana waxa weye macnaheedu yadhara nadjuha bisaylkeedu ka daahirayo almubtaac almushtari wey wa fii riwaayatin canhu riwaayo kaloo laga wariyay cabdullaahi bn cumar cinda muslimna ku ahaatay qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waslm nabig wuxuu yihi laa tabtaacuu hagadanina ahamara miraha xataa yabduwa salaaxuhu suubanaantiisu ilaa ay ka muuqanayso watadhaba canhu laafatu aafaduna ay ka tegeyso ilaa miraha bahallaa galo suus baa galo dixiraa galo waxaan waxaasoo dhan inay ka badbaadaan ey xataa yudmana ilaa cadamu isaabati laga damaanad qaado asiibidiisa la-aanteeda bimaa shay yufsiduhu fasahaadinaya ee asiibto inaan shay xumaynaya inaysan ku dhicin waay walaa baycu maa laa yajuusu baad soo hormadhay walaa yajuusu ma banaana baycu maa walaa baycu maa shay beeciis ma banaana fiihi dhexdiisa arriba riba ahaatay shay riba gasho in la beeciyo ma banaana bijinsihi isagoo kalena lagu beeciyo noociisa oo kale lagu gado radban xaaloo yahay mid qoyan labadii nooc isla qoyan yihin kan la gadayo iyo kan lagu gadayo ama dhinac baa qoyan ama dhinac baa qoyan ilaa labana caanaha mooyaane caanuhu waa qoyan yihin waan la isku gadi karaa iyaga ka soo reeb subagyaduna waa la mide maacaadkaas caanaha ka soo reeb wixii kaloo qoyan la isku gadi maayo de wixii qoyanoo riba gasho maxay noqonaya awal baan lacag qoyaan galeen ma ogtahay waa madcuumaadkii lan ey wuxuu yidhi ey maa fiihi cilatu riba riba ciladeed waxa ay tahay ay ku sugan tahay oo cillo ribadeed maxay ahayd wahiya kownuhu ahmaanan aw madcuuman waa ahaanshihiisa sheegu yahay lacago ama madcuum wax la quuto laakiin hadda halkan waxa la quuto keliya soo gelaya maxaa yeelay ila labana caanaha mooyaane liannahu maxaa yeelay tataxaqaqu fiihi labanka dhexdiisa waxaa xaqiiqoobaysa almumaahalatu isla ekaan caana isla eg waa la waa la waa la waa la miisi karaa waay waa la koombayn karaa amaa gayruhu wixii keyrkiis aan caan ahayn kal cinabi iyo wanaxwihi wixii la mid a falaa tataxaqaqu fiihi dhexdiisa ma xaqiiqoobayso ma xaqiiqoobayso hadda baabkaa markaa soo khulaasaysid waxa weeyaan shay ribada masaladan waxay ahayd xaqeedu baabu riba aan soo marnay hadda ka hor shalay in lagu sheego misna lilmunaasaba halka unbaa la keena waaye oo mirahaana loo munaasabay shay riba noociisa gasho oo rabowi ah isagoo kale laguma gado laakiin haddii noociisoo kale aan lagu gadayna nooc kale lagu gadayo fayajuusu wayasixu waa bannaantaha waana asaxaysaa tusaale wixii isku jinsiga waa maxay weliba qoyan baa lagu yidhi wixii isku jinsiga waa la isku gadi lahaaye waa qoyaan baa jira maalan waa ra- rudab iyo rudab rudab iyo rudab layskuma gadi karo soo isku jinsi maaha weli tibir ma gaarin maogta waa jilicsan yahay cinab iyo cinab weli zabiib ma gaarin layskuma gadan karo wuxuu ku daray kitaabkan baajuuriga weeye waxaa la yihahdaa xaashiyat lbaajuuri calaa sharxi alcalaamati bni qaasim alghaziyi calaa matni abi shujaac waaya waxaa la mida buu yidhi wallaxm bilaxm hilib hilib kale in lagu gado oo noociisa ah waxaan waxaa la rabaa in kamaal uu gaaro marka wixii aan kamaalka gaarin dee hilibku qaabkuu ku gaaraya waa in la caddeeya markaa labadii dhinac baa waxaa ka jira radbi oo qoyaan ah ama midkood haddii labada dhinac mid uu ka jidho midna kan nadiif yahay rudab waa qoyan yahay timir waa qalaalanta layskuma gadi karo waa isku jinsi dee maogta bijinsi baa lagu yiri tusaale kale cinab iyo zabiib zabiibku waa adkaaday waa kaas suuqyada lagu gadayo cinabkuna waa qiyin ilaa masalat alcaraaya baa laga soo reebaa masale la yidhaahdo alcaraaya waxa weeyaan rudab qoyan rudab geed saaran baa timir lagu gadayaa ama cinab geed saaran baa zabiib lagu gadayaa baahi baa keentay rudabka iyo cinabku geedkay saaran yihiin oo iyaga waa la kharsi waa la gemiraya waa la qiyaasaya inta kasoo bixi ka dhah timirta iyo zabiibkuna dhulka yaallan intay kiila yihiin baa la yaqaan shan wisqi ama shan rati rarna waa inay ka yaryihiin shan rati rar waa inay ka yaryihiin haa shan rati rar khamsata awsuq baa xadiidku nebigu nebigaa sheegay calayhi salatu wasalaam weliba qofka faqiirkaa keliya maahee mid faqiira iyo mid aan faqiir ahayn labadaba waa loo ogolaanayaa waay markaa shantaa rati rarna waa kiilow badan bay noqonayaan raashin badan kiilowgeed bay noqonayaan oo dhowr boqol ah shanta rati rar markii kiilowgeeda lagu cabirayo ama lagu sheegayo waaya marka taas labadaa shay oo saa isku ah waa la isku gadi karaa baahi baa keentay waa laga soo istisnooday raashinkaasna waa inuusan intaas dhaafinin ayay noqonaysaa ila labana caanaha mooyaane shaygan xaalatulkamaal inuu gaaraa la rabay waxaa la yidhi markaa cinab cinab laguma gadi karo caanaha laga soo reeba caanaha iyo wixii shabaho maayacaadka kalea sida adhaanta oo kale waa subagyadii ee kuwaas noocba noocooda kale hadday isla egyihiin waa la isku gadayaa hadday ay kala nooc yihiinna waa in xuluul iyo taqaabud waa in meesha lagu kala qaato ayay noqonayaan ilaa caanayoogu waa kala duuduwan yihiin waaya marka hilibka dee geela hilibkiisu waa nooc waxaan waa ajnaas moogta loodu waa gaar arigu waa gaar wixii isku nooc ah waa inay isleegyihiin wixii kala noocana hadday doonaan ha kala bateene waa in meesha lagu kala qaato muddo aysan lahayn waaye shaygaana kamaalkiisa waa inuu gaaray caanaha waxaa la mid a hadda laban maxaa la yihahdaa caano o dhan lama dhaho kuwa garoorkaa baa la dhahaa ila laban laban waa kuwa fadhiya waxaa la mid a xaliibka xaliibka waa kuwe kuwa dhayda ah iyaguna waa la mid waaye haddaan la karin caano la kashay aysan ahayn haddii xoogaa la kululeeyay waxba dhibaataa ma leh waaye caanaha waa la beegaa dee iyaga kafid lama saaro moogta beegaas baa loo fiirinaya oo lagu maamulaya ayib wayasixu baycu labani bilaban laban laban waa lagu gada karaa waa caanaha garoorka caano garoor la xaalata kamaal buu gaaray waay wixii isku nooca waa inay isla egyihiin xuluul iyo taqaabudna la helo wixii kalena xuluul iyo taqaabud baa la shardinayaa sidaas bay u kala duduwan yihin faslun haadaa faasilun weeye kana waa fasal kale fasalkan kale wuxuu ka hadlayaa fi salam wax la yidhaahda salam salamku waa horumarsi lacagtan waxaan kuugu horumarsaday taariikhda noocaas markii la gaaro inaa ii keentid neefka noocaasoo noocaasoo noocaas lacagtii sii qaado hasha noocaasoo noocaasoo noocaas ama gaariga noocaasoo noocaas ama kitaabka noocaasoo noocaasoo dabcadaasa baan lacagtan kuugu horumarsaday iigu keen salam baa la yidhaahdaa sifadaasaa la raacinaya waayahay marka salamkaas arkaantiisa qofka wax hormarsanaya waxaa la dhahaa muslim waa mushtarina waa la yidhahdaa rabu salamna waa la yidhaahdaa muslamu ilayhi laamkaa la kordhigaya mid xaggiisa wax loo hormarsanayo waa baayici muslamu fiihi shayga lagu horumarsanayo waa mabiicdii silcadii wey badeecadii ra-sulmaalna waa waxa hadda lasii bixinaya labadii dhinacba inay dan yihiin lama rabo waxaa la rabaa in ra-sulmaalka lasii bixiyo shaygaana qofka laga sugo waaye waa tamantii wey wixii looga gatay baa qofkii laga sugayaa markaas haddaan labadiiba la bixin waxaasaan ina bixin doonaa adna waxaa ii keen waa kaaga gata ay tahay oo meeshii ay gadasho tahay taa ma suuroobayso aa ma shaqaynayso middaas waxaa la diidayaa dayn dayn lagu gaday bay noqonaysa dayn dayn lagu gaday ayay noqonaysa taasna waa la diiday waaya marka salamku waxyaalo badan baa waa baa muhiima weeyaan baa muhiima weeye nebigu horta wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam can baycilkalaali'i bilkalaali'i dayn dayn in lagu gado kanna xoolihii ma bixin kanna neefkii ma keen ama shaygi xadiidkaas xaakimku waa saxiix yeelay calaa shardi muslim imaam axmed bin xambal baa xoogaa wuxuu yidhi ma xadiidaas xay meesha kuma sugna laakiin ijmaacu nnaas dadka ijmaacoodu waa calaa annahu laa yajuusu baycu daynin bidaynin dayn dayn inaan lagu gadi karin weeyaan dayn dayn laguma gadi karayo baabu salam was wayasixu waxaa asaxaya asalamu salamkiibaa asaxaya aa xaalan wa muajalan isagoo xaal ah xaalan xaalu yahay wa muajalan isagoo hadda ah waxaana waxaa kugu hormarsaday haye hadda isi wa muajalan iyadoo muddo loo qabtay labadaba fii maa shay dhexdiis waana ku asaxayaa takaamalad fiihi dhexdiisa ay kaamil noqotay khamsatu sharaa'ida shuruud oo shan ah an yakuuna shayga waa inuu yahay wax lagu horumarsanayo madbuudan mid lagu koobay bisifati tilmaan saasa saasa saasa baan kuugu horumarsada wa an yakuuna waa inuu yahay jinsan waa inuu yahay jinsi iyo nooc waa inuu yahay kaasoo lam yaktalid bihi isaga usan ku darman hayruhu hayrkii usan ku darman waa inuu saayahay marka maxaa u asala walaslu fiihi qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilى ajli musaman faktubuuhu qoraa la yihi suuraة اbaqara laba boqol sideetan iyo labo qaala ibnu cabaas radi allahu canhu wuxuu yihi araada bihi slm ilaahay waay slmka uga jeedaa warawa اlbukhaariy wamuslima can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qadima nabiyu salى اllahu alيه wasalam nebigaa wuxuu soo galay almadiina magaalada madiinaة اlmunawara walxaal hum dadku yuslifuuna hormarsanayaan bitamri timir asanatayni laba sano iyo whalaaث saddex الsنتين والثلاaث فqاaل nب وxuu yihi maن أسلفa qofkii hormarsada fيi شhayءin شhay فalyسلف ha hormarsado فيi kaylin beeg macluumin la yaqaan وawaزnin waزn macluumin la yaqaan إilىa أjlin wkti macluumin la yaqaan hal isla yaqaan intaasoo kiintaal ama kiilo waktiga noocaasa iyo intaasoo koombo haddii la koombeeyo intaasoo kiilo haddii la kiileeyo taasaa laga doonaya shaygan wax kale waa inaysan ku dhex darman marka waa inuu saafi yahay walam tadkulhu naaru naar iyo dabna waa inuusan gelin liixaalatihi bedelidiis iyo naqlintiis haddii dab inta la geliyey dabkaasi dhan kale u rogayo oo waxa weeyaan islaax dab loogu talagalo usan ahayn taas ma suuroobayso waa inaan dabku gelin dab waa inaysan taaban macnaha waaye liixaalatihi waa inuusan u gelin bimacnaa litaxwiilihi wa naqlihi wareejintiisa iyo raridiisa ilaa xaalatin ukhraa si kale laga dhigo waaye maalan waa la karsha hadda hilbahaya haddii la karsho shayga haddii la karsho rootigan la dubay mid kasta sida loo dubay oo u gubtay oo dabka u gaaray lama garan karo ya waxa wey haddii la solo ama la shiilo waa la mid laakiin haddii dabku u galo litamyiizi in wax lagu kala sooco maalan malabka waxaa jira shinida waxaa weye xoogaa daba haddii la saaro shamaca iyo canjadaa laga saarayaa waxaa kaloo jira subaga intuusan subag noqon caano ku dhex jiraa burcad weeye marka dabkaasi waxa weeye shaygan in la kala saaro litamyiizi subag iyo burcadka la kala soocaa la rabaa taa dhib ma leh waay liixaalati maaha waa litamyiizihi soocidiisa hadda taa looga jeedaa taas waa sax weeye ayib waala yakuuna shaygu waa inuusan ahayn mucayanan mid la cayinay lacagtan waxaan kuugu hormarsaday shaygan hadduu dhaho dee salanba maaha waa- ma- waa la kala gadanayaa wax taagan meesha mucayan waa inuusan ahayn ay caynan cayn xaadiratan waa inuusan ahayn yushaaru ilayha la ishaarayo lianna alasla fii xaqiiqati salam salamka xaqiiqadiisa asalkan u ihi kownuhu deynan deyn inuu yahay weeye walaa min mucayanin min mucayanin mucayan xaggii waa inuusan kahan shay la cayinay qeyb ka mid a culimadu qaar baa saa yiri qaarna waxay dheheen walaa min mucayanin me- magaalo la cayinay tuule heblaayo waa inaad ka keento noocaas yahay waa inuusan ahayn makaan la cayinay markaa weeye marna waa ashyaa badanoo halkaan la cayinay shay halkaan yaallo badan qeyb ka midoo la cayinay kaas qeyb ka midaan lacagtan kugu hormarsada min mucayanin waa inuusan ka ahan uma lisixati lmuslami fiihi muslami fiihi waa maxay shayga wax lagu horumarsaday oo la sugayo shaygaas asixidiisa amaaniyatu sharaa'idi sideed shardi baa u ahaaday wahiya sideedaasi an yasifa qofku waa inuu ku sifeeyo bacda dikri jinsihi jinsigiisa sheegidiisa dabadeed wa nawcihi noociisa ji- sheegidiisa dabadeed bisifaati sifaat waa inuu ku sifeeyo an yasifahu bisifaati waa inuu ku sifeeyo allatii sifaatkaasoo yakhtalifu biha uu isku khilaafayo afamanu lacagtu sheegu tilmaamaha uu leeyahay lacagtiisu ku kala duwanaataa ha tilmaamaha waa inuu sheego kow waa an yadkura qadrahu qadarkiisa waa inuu sheego inta uu ka rabo bimaash waa inuu ku sifeeyo oo ku sheego yanfi anfinayo meesha ka saaraya aljahaalata canhu sheega in laga jaahil noqdo sheega markii sumadiisa iyo bayaankiisa la sheego bannaan buu soo istaagaya wax kale ku darman mayo wain kaana muajalan hadduu muajal yahay muslamu fiihi shayga qofka laga sugayo hadduu muajal yahay dakara waqta maxilihi waqtu xaalowgiisa uu sheegaya waa inoo soddon beri waa inoo bil laba bilood sanad waqtiga waa inuu sheego waan yakuuna waa inuu yahay shaygu mawjuudan mid la helayo cinda alistixqaaqi mutaysiga agtiisa fi lqaalibi sida qaalibka ah xilliga uu leeyahay hal sana ka bacdi inta badan shay la helo waa inuu yahay xilli abaaro oon waxba la helin hadduu dhaho subag sixinaan kaa rabaa ya dee aan la helaynba ama shay ama miro iyo qudaar soo baxda xilligaas aan la helayn lama ogola shaygan xilliga lagu mudeeyey shay la helo waa inuu yahay ma sida qaalibka ah waa fil qaalibi uu ku yiri moogta marmar wax waa iska dhacaan wa an yadkura waa inuu sheego mowdica qabdihi qibdoodkiisa meesheeda meesha ku kala wareegsanayaan waana inoo makaan hebel sharcigu wax cad buu yaqaanaa in in la ysqaban baa la rabaa wa an yakuuna amanu amanku waa inuu yahay macluuman mid la yaqaan hadda xoolaha la bixinayo waa in la yaqaan wاlaslu fيma sabaqa inta soo hormardhay waxa u asala waxa noo soo hormaro min sharaa'ida shuruuda qowluhu tacaala fi اlaaya ilaa ajali musaman ilaah yiri iyo wa qowluhu qowlkiisa salى اllahu calayh wasalam fi lxadiidi oo yihi fii kaylin beeg macluumin la yaqaan wa wasnin wasan macluumin la yaqaan ilaa ajalin muddo macluumin la yaqaan wastumbida waa lagala soo dhexbaxay maa shaygii lam yudkar aan la sheegin waxaa lagala soo dhexbaxay mima dukira wixii la sheegay waxaan la sheeginna waxaa lagala soo dhexbaxoo laga dhex qaatay kuwa la sheegay oo ay la mid yihiin shuruudda wuxuu kaloo halkaa ku dara waa an yataqaabadaa waa inay kala qaataan qabla tafaruqi kala tag horteed maxaa la kala qaadanaya ra-sulmaalka kunkan doolar waxaan kuugu hormarsaday waxaa iyo waxaa inaa ii keentay bil ka bacdi bil muddo ku siman shaygan kunka doolar aan hadda ka dhignay tusaale ahaan intaan la kala tegin isaga ra-sulmaalka la kala qaato ama kun doolar ha noqdo ama wax kale ha noqde ey an yaqbida waa inuu qibdoodo almuslamu ilayhi midka wax loo dirsadoo loo hormarsaday ra'sa maali salami maalu salamka ra'sigiisii fii majlisilcaqdi majlisulcaqdigana waa inuu waa ku qaato waa liqowlihi sal ly sl nabig uu yihi man aslafa qofka wax hormarsanaya falyuslif ha hormarsado xadiidkii ahaa wa hada macnaahu kaasaana macnihiisa wallahu aclam ayb wa an yakuuna waa inuu yahay caqdu salami salamka caqdigiisu naajizan mid go-an oo la waa maxay go-an laa yadkuluhu waa inuusan gelin kaasoo laa yadkuluhu usan gelin khiyaaru shardi khiyaaru shardi waa inuusan meesha iman wax haddii la kala gato maxaa banaana khiyaaru shardi saddex beri kan lama ogola salamka lama ogola salamka lama ogola lianna caqda salami fiihi qararun kadaa ku sugan min jihatin dhinac xayu inahu isagu caqdun uu yahay caqdi oo calaa macduumin waxaan lahayn xoolahan aa hormarsanaysa waxa u hormarsatay waxaan weli lagu keenin oo lahayn soo ma xoogaa qarar baa halkaa kaga jira wa fii khiyaari shardi khiyaaru shardi haddii lasii xirana dhexdiisa waxa ah qararun khiyaaru shardina sideedaba qarar baa ku sugan min wejhin isna dhinac kale xayu ina alcaqda caqdigu calaa khaari imdaai khaari limdaai socodsiin khatarteed aw ilfaski fasakhid khatarteed ba u dhexeeya caqdiga in laga baxo saddexdaa beri gudaheeda iyo in la feermeeyo oo la socodsiiyo marka falaa yujmacu la jamcin mayo qararun kado ilaa qararin kada kale kada kada loo geyn mayo laba khatarood laysku geyn maayo ma la gartay waay tii khiyaarka ku jidhay iyo tii bicusalamka ku jidhay marka waa inuu naajizan yahay naajizan waxaa looga jeedaa bimacnaa maadiyan mid fulay tegey mubraman la go-aamiyey wanaafidan fulay waa in uu yahay waaya meeshaa markuu ka hadlayay marka wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab